إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka fuliyey gobollada shabeellada hoose baay iyo bakool iyo gadow waxaa daraasad ka soo baxday dalka maraykanka lagu qoray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay horumar weyn ka samaysay dhinacyo kala duwan wargeys ka soo baxa maamulka yuhuudda ayaa daabacay warbixin looga hadlayo suurtagalnimada xiriir dhexmara maamulka la magac baxay somalilan iyo yuhuudda saraakiil sarsare oo ka tirsan xabashida ethoobiya ayaa mar kale socdaalla ku tegay deegaano kulaala xeebaha badda cas ee uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay somalilan walaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay dowladda federaalka bulshada ku dhaqan degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya burbur waddooyinka ah iyo nadaafad darro iyadoo lacago badan laga qaaday aan waxba loogu qabanin الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyey gobolada shabeellada hoose bay iyo bakool iyo gadow rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin deegaanka laanta buuro ee dulaadka degmada afgooye ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo isbaaro u taalay ayaana halkaa waxaa ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay isbaarada u taalay halkaa waxaana sidoo kale dhaawac soo gaaray laba kale saddex qori oo nuuca a k forty-seven-ka ah iyo booshashkooda ayay dagaalkaas ku furteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka bayna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaraxya ka fuliyey gudaha magaalada baydhabo kuwaas oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale sargaal ka tirsan isna maamulka koonfur galbeed sargaal lagu magacaabo cabdinuur gasle oo ahaa tababare ciidan ayaa qarax lagu weeraray waxaana qaraxaas ka soo gaaray dhaawac sidoo kale ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa xaafadda buulo jamaaco ee magaalada baydhabo ayaa qarax lagu weeraray waxaana soo gaaray khasaare kala duwan isla baay howlgal qarax ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmada qansax dheere ayaa waxaa lagu gubay gaari iska rogo ah oo ay lahaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed dhanka bakoolna ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaal toosa xalay ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed askarta weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa degmada xudur dhanka gobolka gadow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalad dagaal ku qaadeen askar ka tirsan xabashida ethoobiya kuwaas oo ku sugnaa garoonka degmada garbaharey ee gobolka gadow isla gobolka gadow shalay gelinkii dambe ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugnaayeen degmada ceelwaaq ee gobolkaas welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la-eg yahay waxaa daraasad ka soo baxday dalka maraykanka lagu qoray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay horumar weyn ka samaysay dhinacyo kala duwan warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
daraasad cusub oo ciwaan looga dhigay xukunka jihaadiyiinta iyo hanaanka dowladnimada oo uu baahiyey machadka washington ee arrimaha waxa loogu yeero argagixisada ayaa looga hadlay tajaarubta maamul ee jamaacaadka jihaadiga ah ee ku kala firirsan caalamka daraasadan oo ka kooban in ka badan boqol beej ayna qayb ka yihiin qoraayaal reer galbeed iyo carab isugu jira oo aada ugu dhundaloola arrimaha jihaadiyiinta ayaa fasal ka mida waxaa looga hadlay maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay ka hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mowduucan oo uu qoray qoraa amerikaan ah oo lagu magacaabo christopher anzelon waxna ka dhiga machad taabacsan jaamacadda ciidamada maraykanka ayuu ciwaan uga dhigay dib u eegis ku saabsan qalfiyadda dambe iyo mustaqbalka maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qoraaga ayaa tilmaamaya in wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii maxamed siyaad barre iyo dagaaladii sokeeye ee ka qarxay waddanka ay soo shaacbaxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana ay ka taliso qaybo ballaaran oo ka mida bartamaha galbeedka iyo koonfurta soomaaliya siiba labada shabeelle labada jubba hiiraan baay bakool galgaduud mudug iyo qaybo ka mida deegaanada uu ka jira maamulka puntland anzolon waxa uu tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay mudnaanta iyo ahmiyadda siiso dhaqdhaqaaqyada milatari iyo hannaanka maamul iyadoo hiigsanaysa taagidda dowlad islaami ah oo ka hirgasha dhammaan deegaanada bariga afrika ay ku badan yihiin soomaalida labada kun iyo sideeddii ayay warbixintu sheegaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku baahisay qaybo badan oo ka mid a soomaaliya kadib burburkii maxkamadihii islaamiga tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyeyna waxay xarakadu hirgelisay maamul marba marka ka dambeysa sii bulaalaya inkastoo dalka ay ka jireen kooxo badan oo hubka sida lana dagaalamayay ciidamadii shisheeye iyo dowladdii kumeelgaarka ahayd haddana diraasaddu waxa ay tilmaamaysaa in ugu dambeyn xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku guulaysatay inay la midowdo kooxihii uu dagaalka ka go'naa dabayaaqadii sannadkii labada kun iyo tobankana al-shabaab ay noqotay kooxda keliya ee ka jirta dalka hubkana sidata dagaalna kula jirta ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka christopher anzelon waxa uu sheegayaa in tan iyo aasaaskii xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qabsashadeedii qaybo ka mid a soomaaliya ay xoogga saarayso welina ay waddo inay xoogga saarto horumarinta maamul islaami ah oo ay dadka soomaalidu raalli ka yihiin baahiyahoodana daboola wuxuu sheegayaa in wixii ka dambeeyey labada kun iyo sideeddii ay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay safaro dhaadheer ku tageen inta badan deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyagoo dadka u sharaxaya ujeedkooda iyo maamulka ay doonayaan inay dalka ka dhisaan si loo ilaaliyo cadaaladda iyo badqabka bulshada waxa ay warbixintu tilmaamaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliso xukunno kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka kuwaasoo isugu jira xuduudaha gacangoynta dilka iyo wixii la mid ah marka laga hadlayo isfahamka ka dhexeeya bulshada iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay warbixintu tilmaamaysaa in hoggaanka al-shabaab aanay iska indha tirin aragtiyada ay soo jeedinayaan dadka ay maamulaan gaar ahaanna hormuudka bulshada oo ay ka mid yihiin culimmada diinta islaamka iyo hoggaanka qabaa'ilka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay warbixintu tilmaamaysaa inuu yahay jihada la macaamisho odayaasha qabaa'ilka taasina waxa ay fududaysay inuu jiro xiriir joogto ah oo labada dhinac ka dhexeeya si loo ilaaliyo amniga bulshada loogana hortago falalka burcadnimada ah dhanka kalena loo ilaaliyo akhlaaqda iyo habdhaqanka bulshada waxa ay warbixinta uu qoray machadka washington ee diraasaadka waxa loogu yeero argagixisada tilmaamaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hirgelisay ciidamada xisbada kuwaasoo ah ciidamada ilaaliya qaanuunka shareecada islaamka iyadoo tilmaamaysa halka uu gaarsiisan yahay nidaamka cadaaladda ay hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay diraasaddu tilmaamaysaa inaanay wilaayaadka islaamiga ah ka jirin dabaqad iyo kala sarrayn iyadoo sheegaysa in garsoorka ay u siman yihiin dadka shacabka ah iyo xubnaha ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay soo qaadanaysaa tusaalooyin dhowra oo la xiriira in xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maxkamadda kudhaqanka shareecada islaamka ah ku fulisay xukun qisaas ah kadib markii ehelada dadkii ay dileen ay diideen inay qaataan diye ama cafis si looga hortaga in dadka awoodda maamul gacanta ku haya ay gaboodfal u geestaan bulshada ay maamulaan waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hirgelisay maxkamadda raddul madaalim taasoo sooyaal dheer ku leh taariikhda dowladihii soo maray islaamka christopher anzelon waxa uu tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qiimeen iyo maamuus siiso rumuusta ay weyneeyaan shacabka soomaalida kuwaasoo leh taariikh halgan oo ka dhana gumaystayaashii dalka soo weeraray dadkaasi ay qadarinta iyo qiimeynta siiso waxaa ka mid ah sayid maxamed cabdulle xasan sheekh xasan barsane iyo rag kale badina hogaamiyeyaasha al-shabaab waxay ciidankooda ku tilmaamaan inay yihiin dhashii daraawiishta iyo halgamayaashii mujaahidiinta ahaa si fikirka ay xambaarsan tahay iyo hadafka ay hirgelinayso uu u noqdo mid sii jira waxay xarakada al-shabaab hirgelisay silsilad macaahid iyo iskuulaad ah oo caruurta lagu baro culuumta shareecada islaamka ayay leedahay daraasada cusub ee uu baahiyey machadka washington ee falanqeeya arrimaha jamaacaadka jihaadiga ah inkastoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay wajahaysa cadaadis milatari oo mararka qaar xoogaysta haddana waxay daraasadu tilmaamaysaa inaanay marnaba ka mashquulin maamulada wilaayaadka u adeegidda bulshada sida taakulada la siiyo dadka tabaalaysan dawooyinka lacag la-aanta ah ee loo qaybiya dadka iyo kuwa lagula tacaalo duunyada iyo gurmadka deg dega ah ee la xiriira daadadka ee dhacay waayadii u dambeysay gebagabada wuxuu mowduucan qaybta ka ahaa diraasad ballaaran oo la xiriira hannaanka dowladnimada ee jamaacaadka jihaadiga ah oo uu baahiyey machad fadhigiisu yahay dalka maraykanka tilmaamaysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tartan maamul kula jirto dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada taasoo culays ka dhigaysa in si fudud xididada loogu siibo ilaa dowladda federaalka laga helaya bixinta adeegyada cadaaladda iyo amniga ee ay bixiso kooxda mayalka adag ee al-shabaab sida ay hadalka u dhigtay diraasadda diraasadda machadka washington ay diyaariyeen qoraayaal reer galbeed iyo kuwo carbeed ayaa ku biiraysa boqolaal diraasaad ah oo tobankii sane ee u dambeysay laga qoray jamaacaadka jihaadiga ah oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka mid tahay waxaana dhammaan diraasaadkaas marka lasoo uruuriya ay ka markhaati kacayaan hal xaqiiqo taas oo ah in mujaahidiintu ay yihiin awood ciidan iyo mid maamul oo taageero iyo garab ka helaysa bulshada wargees ka soo baxa maamulka yuhuudda ayaa daabacay warbixin looga hadlayo suurtagalnimada xiriir dhexmara maamulka la magac baxay somalilan iyo yuhuudda warbixinta warkaas waxaa soo jeedinay mahad cubeyd
wargeyska the taimis of israa'il ee taabacsan maamulka yuhuudda ayaa daabacay maqaal uu qoray qoraa reer galbeed ah kaasoo ciwaan looga dhigay ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee amniga yuhuudda u leeyahay aqoonsiga somalilan wuxuu qoraagan oo lagu magacaabo mijel arzanti kana howlgale hay-ado fadhigood yahay dalalka reer galbeed ka tilmaamayaa in waayadii u dambeeyey yuhuudda xoogga saarayeen inay xulafo iyo shuraako ku yeeshaan mandiqadda geeska afrika oo ay ka jiraan isbeddello siyaasi ah oo dardar ku socda mid ka mid ah fursadaha ay haysato israa'iil waa somalilan oo waaqic ahaan marka laga hadlayo ah maamul madax bannaan oo ka jira geeska afrika yuhuudda ayaana ka faa'iidaysan karta ictiraafka dowladnimo ee maamulkan ayadoo taasi ay ka saacidayso ilaalinta amniga yuhuudda iyo taakulaynta maamulada dimuqraadiga ah ee gobolka ayuu leeyahay qoraaga maqaalka sida uu tilmaamayo mijel arzanti wuxuu ictiraafka maamulka somalilan u yahay yuhuudda tallaabo ay ku ilaashan karaan danahooda geeska afrika maadaama maamulkan uu ka taliyo goob istaraatiiji ah oo ka mid ah gacanka cadan ahna marinbiyood muhiim ah oo isku xira qaybo ka mid ah caalamka gacansaar dhex mara maamulka yuhuudda iyo maamulka somalilan ayay warbixintu tilmaamaysaa in yuhuudda ay u suuro gelin karto inay saldhig ka samaystaan badda cas iyo gacanka cadan taasoo u fududaynaysa isaga kala gudbidda caalamka iyo xaqiijinta danaha foga istaraatiijiyadeed ee la xidhiidha amniga iyo dhaqaalaha in somalilan ay u dhowdahay yeman ayaa ka dhigan inay ku taallo goob muhiim ah oo yuhuudda ka saacidi kartaa helitaanka xogaha sirdoon ee la xidhiidha halisyada uga imaanaya iiraan iyo xuutiyiinta waxayna ku kasban doontaa ictiraafka somalilan inay helaan yuhuuddu xaliif muhiim ah oo ka saacida dagaalka ka dhanka ah argagixisada ayuu leeyahay qoraaga qoray warbixintan lagu daabacay wargeyska the taimis of israa'il marka laga hadlayo arrimaha amniga iyo sirdoonka waxay warbixintu tilmaamaysaa in maamulka yuhuudda deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan uu ka helayo fursado muhiim ah oo la xidhiira dhaqaale abuur sida maalgashiga beeraha iyo korontada wuxuu leeyahay haddii yuhuuddu xiriir diblomaasiyadeed la yeeshaan somalilan waxay ka helayaan fursado dhaqaale oo muhiim ah waxayna la saxiixan karaan heshiisyo ganacsi iyo mashaariic wadajir ah oo labada dhinacba faa'iido u ah sida lagu sheegay warbixinta uu daabacay wargeyska the taimis of israa'il xiriir dhex mara yuhuudda iyo maamulka somalilan wuxuu abuuri karaa fursado hor leh oo ay yuhuuddu geeska afrika kaga helaan dalal diyaar u ah inay caadiyeeyaan xiriirka yuhuudda taasoo ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee uu dadaallada diblomaasiyadeed ku bixinayo maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta falastiin warbixintan ayaa ku soo aadaysa ayadoo maamulka la baxay somalilan uu horay heshiis xaaraan ah ula galay dowladda itoobiya taasoo xabashida lagu siinayo qaybo ka mid ah badda soomaaliya waxaa la rumaysan yahay in itoobiya ay ku nool yihiin yuhuud badan oo taageero ka helaysa maamulka yuhuudda si looga dhabeeyo heshiiska ay horay ula gaartay maamulka la baxay somalilan ee la xidhiiray badda soomaaliya maamulka yuhuudda ayaa fursado qaali ah ka dhex arkaa in heshiiska itoobiya iyo maamulka la baxay somalilan uu isku beddelo mid xaqiiq ah taasoo ka saacidaysa in ayaguna ay wujuud xoog leh ka helaan geeska afrika maadaama itoobiya ay xaliif dhow la tahay maraykanka iyo yuhuudda maamulka somalilan ayaa si uu u helo wax un ictiraaf ah wuxuu xaraashayaa dhulka soomaaliyeed iyo khayraadka ummadda hogaamiyaha maamulkan ayaana markii uu marmarsiiyo u raadinayo heshiiska uu itoobiya ku siiyey badda soomaaliya wuxuu qiil kaga dhigtay inay iyaguna helayaan ictiraafka itoobiya maalmihii la soo dhaafay waxay warbixinno la helayo tilmaamayaan in wafdi ka socda dowladda itoobiya ay soo gaareen deegaanada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayna booqasho ku tageen qaybo ka mid ah deegaanada xeebta ah ee uu qorshuhu yahay in itoobiya ay ka samaysato dekad iyo saldhig ciidan warbixintan cusub ee lagu daabacay wargeyskada taymis of israa'il ayay aqoon-yahanada soomaalidu aaminsan yihiin inay ka tarjumayso dadaallo ballaaran oo daaha gadaashiisa ka socda kuwaasoo ay si wada jir ah u wadaan yuhuudda iyo maamulka la baxay somalilan wax la baciidsadana ma ahan in la arko xiriir muuqda oo dhex mara labada dhinac dowladda federaalka ee fadhigoodu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa dhankeeda waxaa horay u soo baxay warbixinno tilmaamaya inay jiraan kulamo dhex maray mas-uuliyiinteeda ugu sarreeya iyo kuwa maamulka yuhuudda laguna qanciyey in iskaashi dhinacyo badan leh uu labada dhan dhex maro madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa horay u sheegay inay u aqoonsan yihiin maamulka yuhuudda dowlad rasmi ah oo maamusho dhul ay iyadu leedahay taasoo gef weyn ku ah muslimiinta iyo muqadasaadkooda maadaama sida la og yahay ay yuhuuddu xoog ku haystaan dhulka filistiin oo aanay iyagu lahayn
saraakiil sarsare oo ka tirsan xabashida ethoobiya ayaa mar kale socdaalla ku tegay deegaano kulaala xeebaha badda cas ee uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay somalilan cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ayaa sheegaya in saraakiil sarsare oo ka socda dowladda xabashida ethoobiya ay mar kale socdaal ku tageen degmooyin kulaale xeebaha badda cas gelinkii hore ee maalintii isniinta waxaa magaalada hargeysa ka ambabaxay saraakiil ethoobiyan ah oo safar dhanka cirka ah ku yimid magaalada waxayna booqdeen dhowr deegaano ka tirsan gobolka awdal wafdigan xabashida ayay saraakiisha maamulka somalilan geeyeen inta badan deegaanada kulaale xeebaha badda cas halkaas oo loo qorsheeyey in laga dhiso saldhig ay yeelan doonaan ciidamada badda ee ethoobiya deegaanada ay tageen saraakiisha ethoobiyaanka waxaa ka mid ah boolaxaar zeylac iyo lughaya ila wareedyo ayaana sheegaya in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan ay saraakiisha xabashida kala doorsiiyeen saddexdan deegaan oo dhammaantooda kaabiga ku haya badda cas xukuumadda adis ababa ayaa dadaal dheeriya ku bixinayso sidii ay ula wareegi lahayd qaybo ka mid ah badda soomaaliya una dhaqangelin lahayd heshiiskii xaaraantaha ay wada gaareen abey iyo muuse heshiiska ethoobiya ee qayb ka mid ah badda soomaaliya ku qaadanayso ayaana wax badan ka bedeli kara habsami socodka siyaasadda geeska afrika khayraadka ummadda soomaaliyeed ayaa waxaa ku tartamaya dowlado badan oo ay turkiga iyo ethoobiya ugu horeeyaan waxayna dhowaan dowladda turkiga diyaarisay askariya maraakiib xaalufinaya badda soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana dowladahan uga digay inay isku dayaan boobka kheyraadka ummadda soomaaliyeed
walaayada islaamiga ee hiiraan ayaa sooban dhigtay askar ka soo goosatay dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar askartaani oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada buuqa qaable ee wilaayada islaamiga hiiraan askartaan isa soo dhiibtay ayaa waxay kasoo goosteen dowladda federaalka waxay ka mid yihiin askarta dowladda federaalk ee lagu soo tababaray dalalka eriteria iyo uganda kuwaas oo maalgelintoodu leedahay imaaraadka askarigii koowaad ayaa waxaa lagu magacaabaa maxamed aadan afow waxa uu ka warbixiyey dhibaatooyinka uu ku arkay inta ay tababarka ku jireen bismillaah magacay maxamed aadan afow sabriya ciidanka meel raaysa mee ku koraday muqdisho harada gordom neerasan noo qaaday tababaralasiin qaadan er elitirian nijey atumiyo koo bilood amala miila errowni mishalka saana miiloo meel raaysa buurare aho kuleel ahoona nijey meelasiin aan rowni atumi koo bilood anaa ka jarni orod iyo meel raaysa gaardigaadi iyo buurtadaa ku dhaado meel raaysa nasiibka meel raaysa qof adigu ku dhiim arnaaga dad oo meel raaysa dhibaatiyo oon iyo rafaad iyo walbadan ka dhimadaan arey adee afartan iyo meelaas ayaa ku dhimadaan nafkalaan iyo datan dhow kumadowdeen gaaji iyo rafaad dilin oo banaanka laga duugay ee jiraan waa habaalgaabla lingoodina ma jirto adaa meel raaysa lambad yara sili garay walka duugi leeda meel raaysa dagaal aysan rarshaa meel raaysa waljara ku dambean si dhammaysan nar meel raaysa madaxda ninkuwaas aanin sheegtay inanjey dagaalka oo basti galni meel raaysa dad badan meel raaysa murtadiinta oo lagu dhamaayo jiraan meelna way dhaawace iyo waa qaadeen jiraan kur horen leh murtadiinta eedeeda linkubadii dhaawana ma qaadan kusiir horen marka meel raaysa xaaladii oo saasaaytii sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka badbaaday weerarkii dhabagaalka ahaa ee dabayaaqadii sanadkan ka dhacay deegaanka basra ee gobolka shabeellada dhexe ee lagu laayay qaar ka mid a askarta dowladda federaalka waxa uu intaasi ku daray in mar labaad uu ka badbaaday camaliyadii nafurnimad ahayd ee dhowaan ka dhacday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidanka hal urur ahay jabuutaanka asar saagu bahay meelraysa meel garaa ku dhiyi asar ciidamada hagalcayaan meelraysa meel garaa ku dhiyi marka meelraysa wali ciidanka gudaha ka jira magaalada ka jira kooyan hal harooda la rabando wal dhagaa kurmala gudaha layn galay wali dhamadaan dhamadaan wali dhaawaya dhaawayaan sidoo kale askarigii labaad ayaa lagu magacaabaa cadow aadan isaaq waxa uu isna ka waramay hagardaamada ay u maleegeen madaxda dowladda federaalka isagoona lagu sheekiyey in ay dhammaatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan isagoo ka hadlaya arrimahaas bismillahi raxmaani raxiim magacay adow yurkaab aadan isaa gelere alikiironya gabad leeraa bokool leeraayahu dur leeraya ku qoradi madii hore anikoo alankaabtagahayni kii alankaabtagahay usku nagdi sagaal bilood beembeeng miilinini haay sagaalkii biloodkii oo miili ka jarni maari dembe maynanere goriha qaadadaasan hamaraha ku qaadadaasangananere diyaari miilinanoo ka qaaday hamarananasheen gaba haranana laleey haranana ke hadiibananasheen maarlamaad wayna qaaday hatana tababar kale hatana niin qaadi tababarkii kale gaba wadangaale kambaale laleennanijey yuanda lamangleyin ayaa sida bilood anada dugudaasi hatan urur halayinkiiba maybuato mugi walaasa dugudaasi an gaaladaasi wal an shal fahmaawba mahayneb gaala an magaaja madba mafahangneb dugudka la isku gordaan alikin roonya afarti ti afaraad waxaana qaaday hatan harana nagenahninagi shambulooda meeli maangmaangi intointoilenjijiifni maagomaago banki obsanaya maaglen obsaadme antorte al-shabaab hooba obsadahay masangayna duftarama adag niida kataalla maag aan kataalan al-shabaab may bu ahaa wala kudhodhow yoonay wala isin sheegay tanonani agray wal jarama aha lankiiba meeli fadaha kuta baalaha lamba idisnabidi fadahan jiifahama bua lamba sidi fada wahan hanis dhiibay moshimeanta al-shabaab duftarama wal yaraa liiteer ahaan yooba
askartaani ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadooda ah ee weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha lankii bolaalada ereed warkay dheegi doono marlamaadi mardemb marka kooda dhateo lankiibu gabakiisuga aan ogayay iskala noolayneen ka jar marahe muslimiinta galantiyo hanis dhiibay halkii dhammaantiisa tankinya dadka meelraysa foorumadaas meelraysa ka jiraan dhibaatadaas rafaadka salaad la-aantaas iyo rafaadka ka jiraan dadka islaamkaas dhiiban layaan dadka ka jiro dadka adugu dan fadahayan meel raysa wal faa'iida ayuu ku diiran malaa walaayad eed iyada hindhoweys eed iyada hindhoweys kamaasanta boqolkii boqol meel raysa idan maasinyin guulaan rajaya dadka murtadiinta hadda gordaan fadahayan dadka ka jiraan ha ku bayanaas dhiiban laa islaam dadka islaamkaas dhiiban dadka adugu dan fadahayan meel raysa isku dhaafale meel raysa araan walfaa'iidalayo ku diiraan malaa rafaadii oo meel raysa salaad la-aan iyo guul la-aan leh meel raysa hor ku jarta qofka magi ilaahay qofsaa meel salaad iskirin doorta guula diire ku meel raysa dad dha'ahayo dadka shacabka garoonkan jibahay oo dha'ahay oo rafaad dadka shacabka meel raysa taasan dhibaatahay meel raysa walfaa'iidala isu leeyihin ma jirto leh marar badan ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo bandhigay askar ka soo goosatay dowladda federaalk iyo maamulada la shaqeeya shisheeyaha bulshada ku dhaqan degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya burbur waddooyinka ah iyo nadaafad darro iyadoo lacago badan laga qaaday aan waxba loogu qabanin maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
waxaa isa soo taraya dadka dhaliilaha u jeedinaya guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale kaasoo lagu eedeynayo waxqabad la-aan ku saabsan wadooyinka magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan degmada xamar jijab ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa waxay sheegeen in bilooyin ka hor laga qaaday lacago badan saasoo ay tahayna aan ilaayo iminka wax loogu qaban waxay tilmaameen in qof waliba laga qaaday lacag gaaraysa siddeed boqol oo la sheegay in lagu hagaajinayo waddooyinka ay biyuhu jaraan balse aysan arag waxqabad ku aadan lacagihii laga aruuriyey oo wax lagu sameeyey haddana ay qaati ka taagan yihiin marista waddooyinka muqdisho gaar ahaan laamiyada biyaha ay jareen ee degmada xamar jajab bulshada xamar jajab ayaa la hadlay warbaahinta ka howlgasha magaalada muqdisho iyagoona si faahfaahsan uga hadlay dhibaatooyinka ay tabanayaan waxaana deganahay waddo aad iyo aad u wasaq badan oo u qurun badan muddo siddeed bilood ka hor ah ayaa lacag nagala aruurshay lacagtaasoo layidhi waddadaa lagu dhisaya annagoo gurigayga canshuurto sanadkii oo lacagta canshuurta aan baxsho midda tarasmataalahana aan dhiibo ayaa layidhi mid waddada lagu dhisaayo cusubaa lagaa rabaa haddii kale dukaanka waa xiri in badan ha naqatee lacagtii waa bixiyey sidii isteejka lay geeyahayo laysocelaygeeya laysocelaygeeya laysocelayay waddan waasaan hadduu ilaahay ka baqa oo muslim yahay oo ummadda ilaahay wax u qabaayo canshuurta iyo dadka wax laga qaado jidka ha ku dhus hadduu shaydaan yahayna hanaga hanaga hor wareego hanaga hor wareego dadka go- mas-uuliyadda ha ka ah gobolka banaadir mas-uuliyiinta ugu sarraysa waa cid kastay qusaysa waddadan waa lix bilood ka hor waxaa laga qaaday lacag sideed boqol oo doolar ah oo waddada lagu dhisa anaa laga qaaday in persona wax lagu dhis iska daya sidaan waddada ay taa waa ujeedaa maalin walba sida nin muslima u hadlaa waddadan wax ka qabto haddii kale ummadda ha ka hor wareegto waddadan reer xamarjajab lacagaa laga aruuriyey oo weliba dhabal ah jidaa lidin dhisaa layidhi waxma looma dhisin waddada afisooni laga bilaabo ilaa ceelgaab uunlay laga keeno waddada see u xun tahay wax fadhiya wasakh ah oo boosaneer ah war ma aragtiin miya ma aragtiin miya waddada marka madaxda gudbayso madaxtooye aad ka imaanaysaan waddada aad ka gudbaysaan ma aragtiin miya uma jeedin miya war ilaahay ka cabsada lacag dhabalaa laga qaaday dadweynihii weliba dadka saraha iskale lacag badanaa laga qaaday jidaa lidin dhisaale wax la dhisayna ma leh waddadan sannadaysaan u jaban tahay ilaa iyo xamarweyne wax dhamma soo mar hadda say cidlo u taha ujeedaa mootooyinka way ka goosteen baabuurayadu way ka goosteen wax maraa malaa bani'aadanaa mara bas mashbiyeeriyaasay dadka ka maraan marka waxaa dhihi lahaa waddadan waxaa waaye alo- ala fiiri alo- ala dayacatir waddadan noo dhis dadka laga qaadaba waa ka mid ahay ma fahamtay guryaasha kami- laga qaadaa ka mid ahay marka waxaa waaye ganacsatadana lacag way wada bixiyaan bulshada ku nool degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa marar badan sida haddaba dhacday eedeymo culus u jeediyay guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale waxayna ku dhaliileen in uusan hagaajin waddooyinka magaalada
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa